assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afraad ee kitaabka نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول موضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس waxaan ku soo dhex jirnay oo mualifku xalayta inoo soo bilaabay xadiidka marduudka ah asbaabaha keena raddigiisa xadiidka aan maqbuulka ahayn ama daciifkaba ku magacow inkastoo daciifka uu ka khaasan yahay marduudka xadiidka aan lagu camalfal macnaha waxa weeyaan aan la qaadanaynin xadiidka isagaa asbaabta keenaysa qaadasho la-aantiisa aan la qaadanaynin ayaan ku soo dhex jirnay waa kii marka ku soo yidhi yacni waxa weeyaan marduudku laba midkood baa laba sabab midkood buu ku yimaadaa waa kii ku soo yidhi imaa inuu ku yimaado yacni waxa weeye lisaqطin aw liطacnin labadaa midkood buu ku soo yidhi uma almarduudu ima an yakuuna lisaqطin aw طacnin waa kii ku soo yidhi labadaa midood ayaa xadiidka raddigiisa keena in saqad uu yimaado iyo inuu tacdin yimaado saqadkiibuu marka ka soo hadlo ku uhi wasaqtu ima an yakuuna waa kii ku soo yidhi ilaa meesha haddaan joogno ka soo hadlahayy waxaa ku laabnayd markaa qeybtii labaad ee keenaysay xadiidka radintiisa ama sababkii labaad waa ka marka uma tacnu dhacnintu ama duridda la duro ima an yakuuna inuu ahaado dacnigaas likadibi raawi raawiga beentiisa daraaddeed inuu ahaa oo macnaha raawiga lagu duro been lagu duro aw tuhmatihi ama tuhmo in lagu duro ama inuu ahaado yacnii dacnigaasi tuhmatihi tuhmo macnaha lagu tuhmayo raawigii bidaalika beentaa lagu tuhmayo aw fuxshi khalatihi ama raawiga gefkiisa oo foolxun aw khaflatihi ama halmaankiisa halmaan fara badan buu leeyahy aw fisqihi ama waa faasiq aw wahmihi ama ismoodsiintiisa aw mukhaalafatihi ama khilaafidiisa yacni rag buu khilaafaa aw jahaalatihi ama jaahilnimadii yacni jahaaladiisaoo nin la yaqaano ma ah nin la yaqaano ma ah aw bidcatihi ama waa bidci oo bidco daraaddeed waa inay noqoto aw suu-u xifdihi ama xifdigiisa xumaantiisa inay noqoto tobankaa mid ka mida ayuu dacnigu ii noqdaa ujeeda yacni dacnigu marka wuxuu gooni ku yahay saqadku wuxuu gooni ku ahaa shardigii ahaa itisaalu sanad soo ma dacniguna wuxuu markaasi uu ka hadli doonaa afartii shardi oo dhan dacni bay soo gelayaan mukhaalafadii uu keeni doonaa waatantaada way ku jirtaa leann waxa weeye shaadku mukhaalafo daraaddeed buu ku yimaadaa mucallalkuna isagana dacni buu soo gelaya ciladaan ujeeda dacniba iyaduna soo gelaysa yacnii dacnigu sidoo kale hadduu yahay min naaxiyati adabdi iyo min naaxiyati alcadaala iyaduna waa soo gelaya intii kale shuruudii afartoodii kaleeto waxay soo gelayaan yacni dacnigay soo gelayaan dacniga marka raawiga xadiidka warinaya haddii la dacniyo oo la duro oo wax laga sheego xadiidkiisu wuxuu noqonayaa marduud buu noqonaya dacnigaasi marka ama duridda ama waxsheegiddaa raawiga laga sheegay waa kala daran tahay waxaa laga sheegay baa kala daran kolba waxa laga sheegay inta uu la eg yahay unbuuna qaadanayaa xukumka xadiidkiisu xadiidkiisu xukumkiisu wuxuu qaadanayaa kolba inta laga sheeg wax laga sheegay iyo intuu dhan yahay xaafid ibnu xajar marka wuxuu sheegay toban buu ka dhigay tobankaa shan waxay u noqonayaan xaggii dabdiga yacni waxa weeyaan shanta kalena waxay u noqonayaan jaanibkii cadaalada kadibu raawi iyo tuhmada raawiga been lagu tuhmo iyo fisqigiisa iyo bidcada iyo jahaaladu shantaasi waxa weye waxay u noqonaysaa jaanib ulcadaala u noqonaya yacni kadibu raawi iyo tuhmatuhu bilkadib iyo fisqiga iyo bidcada iyo jahaalada saddexaasi cadaalada u noqonayaan waxaan u jeeda shantaas shanta kale ka soo hadhayna waxay u noqonayaan dabdigii raawiga oo isdhimay bay macnaa u noqonaysaa ma tobankaasu marka sheegay xaafid ibn xajar tobanka marka wuxuu u tartiibiyey say u kala daran yihiin say u kala daran yihiin ka koobaad waxa weeye oo dacnigoo duri duridda ah oo raawigii la duro isla markaana ay ka dhalanayso xadiidkiisii in la radiyo oo la celiyo on lagu camalfalin waxa weeyaan buu idhi raawiga in lagu tacniyo been lagu tacniyo oo la yidhahdo waa beenaale ujeeda kadaab in lagu yidhaahdo ama wadaaca in la yidhaahdo ama kaana yadacu lxadiid in la yidhaahdo waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha kutusinaya yacni ay culimmadu ka cabiraan raawiga beenta macnaha lagu ogaaday ujeeda sidaas weeye kadibi raawi marka waxa weeye malamala ma ah raawiga waxaa la yidhahdaa kadaab la dhihi karaa ama dajaal ama wadaac ama kaana yadacu lxadiid saas waxay culimmadu odhanayaan markii lagu hubsado inuu ku been sheegay axaadiida rasuulka sal lla alay wasalam weliba uu u qastay inuu nebiga sal alla alay slam axaadiid ku been abuurtay markuu u qastay oo macnaha waxa weeyaan uu nebiga ku daldejiyey axaadiid oo weliba lagu ogaado ayaa markaasa waxaa lagu tilmaamayaa inuu kadaab yahay sidaas weeyaan ayib kaas haddii lagu ogaado tacamudka uu beenta u qastay raawiga waxaa la yidhahdaa waa tacni beentaasi raawigii la tacniyey oo been lagu tacniyo wey midda labaadi waxa weeye raawigii waxaa lagu tacniyey tuhmo lagu tuhmay been lagu tuhmay atuhma bilkadib tuhma bilkadib iyo kadibku waa kala yihiin kadibkaasi waxa weeyaan kow ninkii been buu sheegay beentana axaadiistii nebiga dhexdoodu ku sheegay sal alla alay wasalam isla markaasi haddana wuu u qastay oo u kasbu u sameeyey intaa haddii laga helo waa kadaab laakiin tuhma bilkadib way ka sokaysaayo raawiga waxaa lagu tuhmi karaa been oo waxaa la dhahayaa kaana mutahaman bilkadib ama kaana yutahamu bilkadib marka la yidhaahdo wuu ka sokeeyaa kaas waa ninka dadka markuu u sheekaynayo sheekadiisa caadigaa ku been sheega sheekadu macnaha wuxuu ku xardhaa oo ku xalladeeyaa been buu ku xalladeeya dadka been buu ugu sheekayna maujeeda laakiin laguma oga weli lama ogaanin ama laguma arag isagoo axaadiista nebiga sal lla alay wasalam ula bareerhaya inuu ku been sheego maaragta lama arag laakiin waxaa la arkay isagoo dadka been ugu sheekaynaya waxaa la yidhi marka ninka dadka macnaha beenta u sheegaya aamin lagama aha inuu axaadiista nebiga sal alla alay wasalam iyadana ugu been abuurto oo wax uu ku darsado macnaha ma ujeeda muttaham bilkadib baa la yidhahda wuxuu muttaham bilkadib sidoo kale ahaanayaa haddii uu xadiid wariyo xadiidkaana aan lala warinin oo isagu la keli noqdo xadiidkaasuna uu qawaacidda sharciga ee macluumka uu khilaafsan yahay maujeeda isaga nin aan ahayn oo lagu tuhmayana ma jiro loo malaynayo xadiidkuna aslan waxaa ka muuqata shareecada macnaha qawaaciddeeda macluumkaa ee macnaha waxa weye daruuriyaadka inuu ka soo horjeedo maalinta saasoo kale hadday dhacdo wuxuu noqonayaa muttahamun bilkadib laguma hubo xadiidkan inuu isagu dejiyey laakiin waxaa loo malaynaya oo maluhu u badan yahay inuu isaga xaggiisa ka yimid xadiidkan maujeeda waxyaalaha keena bay ka mid tahay in raawiye lagu tuhmo been lagu tuhmo waa martabada labaad marka kii kadaabka ahaa waa ka sokeeya waa muttaham bilkadib waa midda labaad wey ta saddexaad wuxuu yidhi xaafid fuxshu lhalad iyo haflada fuxshulhaladka waxa weeye ninka gafkiisu inuu farabato aada inuu u bato ilaa xad foolxun inuu gaadho maujeeda fuxshulhaladka ama ha noqdo xadiid macnaha mawsuula oo uu macnaha ka dhigay mawquuf ama xadiid uu xadiid dhex geliya ha noqdo ama gafku noocuu doon ha noqdo ninka gafkiisu hadduu farabato wuxuu noqonayaa markaa wuxuu dhaawac u geynayaa xifdigiisii waa nin mukhtalulxifdi ah wey mukhtalu dabdi baan ujeeda dabdigiisu markaasi ma hagaagsanaa saasaa loo daliishanaya maujeeda fuxshulhalad hafladana waxaa loola jeedaa waa nin halmaan badan xadiidku shalay ta wariyey buu odhanayaa ma warinin maba garanayaba inuu wariyen kareeto waa nin iska halmaan badan wey maujeeda iyadana haflada markay badataa loola jeedaa yacni kasrat alhafla la yidhaahdaa kasrat alhafla markay farabadataa iyadana waxay noqonaysaa yay soo gelaysaa meeshan maaragta wa ilaa halmaanka oo marmarka ah isagu nin kastuu ka dhici karaa xufaada hata xataa waaweyn ayuu ka dhici karaa aimadu xataa ka dhici karaa haflada oo halmaanka laakiin haflada faraha badan weeye midda tacniga raawiga keenaysa fisqiguna waxa weeye saan horeyba usoo marnay isagu wuxuu u noqonayaa jaanibkii cadaaladda oo waxa weeye ruuxu inuu kabaa'irta uu ku dhaco dunuubta waaweyn ma jeeda faasiq baa lagu magacaabaya macaasida waaweyn hadduu ku dhaco ama kuwa yarkaa uu daa'imo faasiq baa la odhanaya ma jeeda sidoo kale waxaa faasiq la odhanayaa hadduusan muru'a lahayn muru'a waynu soo marnay sooma hadduusan ka dhowrsanayno waxyaalaha macnaha waxa weeyaan iska yacni mubaaxaadka dadweynaha laakiin waxa weeye caadiga ah isaga bannaan laakiin aan culimmada lagu aqoonin inay sameeyaan waxaasoo dhan hadduu ka dhowrsan waayo iyadana waxa weeyaan cadaaladdiisa waxba u dhibmay ma jeeda sidaas weeye marka fisqigu sidaa isagana weya fisqiga waxa weye faasiqa waxaa la dhahaa waa ruuxa kabaa'irta sameeya ama dunuubta yararkaa daa'ima kaasaa la yidhaahdaa faasiq la dhahaa wahmiguna waxa weye waa ismoodsiinta waa nin ismoodsiin badan wey ma ujeeda wuxuu ismoodsiinayaa xadiidka inuu ka wariyey hebel waxay ku kala gedisan yihiin marka khaladka iyo wahmigu ninkani yacni si uusan ahayn shaygu ayuu u haystaa inuu yahay uu ismoodsiin badan yahay yacni shaygan wuxuu ismoodsiinayaa sidiisii saxdaha inuu u wato mana ahe waxa weye si khaladu u saaranya si khalada ayuu u warinayaa wuxuusa isu haystaa inuu sidii saxdaa usu warinayo maara mukhaalafaduna iyadana waxa weeye inuu badato raawigu inuu khilaafo dadka xoog badan hadday ku badato khislada iyada oo macnaha shuduudkiisa u bato oo ay badato inuu hadiyo goor macnaha tiqaadka khilaafo ay badato dadka fara badan hadi goor inay macnaha waxa khilaafkiisa uu ku bato ayadana tacni bay noqonaysaa maxaa yeelay xifdigiisay wax u dhimaysaa ninkaa xifdigiisa ay dabdigiisa ayaan kaamil ahayn maxaa yeelay haddii dabdigiisu uu fiican yahay ruwaadda tiqaadka iyo dadku meeshay u bateen ayuu waafaqi lahaa halkaasuu mari lahaa macnaha dadka ka xoog badan buu ku waafaqi lahaa xadiidkay wariyaan laakiin mar haddii uu macnaha kala shaadoobo kala fallaagoobo oo weliba arrintaasi ay ku badato waxaa marka la garanayaa inuu ninkaasi nin sida la rabo wax u qabta inuusan ahayn saasaa markaa soo baxaysa mukhaalafaduna middaa iyaduna wey jahaalada iyadana wuu keeni doonaa waxaa loola jeedaa inaan raawiga la garanayninba ama magaciisa bisaa la garanaya laakiin shaksiyadiisa lama yaqaan ama magaciisa xataa lama yaqaan anwaac badan buu leey jahaaladaasi iyaduna waxay u noqonaysaa labadiiba way u noqonaysaa min jihati alcadaala iyo min jihati adabdi labada way u noqonaysaa laakiin hadalka xaafid uu nusaha ku leeyahy waxaa ka muuqda inuu jahaalada u celinayo xagga cadaaladda inuu u celinayo maxaa yale ruuxa majhuulka ah waa majhuulu lcadaalati waadabdi macan cadaaladdiisana lama yaqaano dabdigiisana lama yaqaano labadoodaba marka way u wada noqonaysaa laakiin xaafid ibnu xajar nusaha wuxuu ku yidhi yacni uma acnu markuu ku yidhi ku yihi yakuunu bcashara bicashrati ashyaa bacduha ashaddu fi lqadxi hamsatu minha tatacallaqu bilcadaala wa hamsatun tatacallaqu bidabdi buu ku yidhi ujeeda marka jahaalada waxaa ka muuqata inuu celinayo jaanibka cadaaladda uu celinayo waxaa ku xigta bidcada iyadana xagga cadaaladda u noqonaysa uu faafaahin doonaa yani ruuxa mubtadica raawiga haddii bidca lagu duro la yidhahdo waa mubtadic oo macnaha wuxuu ilaahay ugu dhowaadaa subxaana wa tacala isku daya inuu ugu dhowaado waxaa nebiga ka sugnaanin sal alla alay wasalam ilan mubtadaca kaasaa la dhaha ruux ilaahay ugu taqarubaya waxaa nebiga ka sugnayn sal alla alay wasalam raawigii haddii marka mubtadic la yidhaahdo bidca lagu diro lagu duro xadiidkiisii muxuu noqonaya waxyaalaha ruwaadda lagu duray ka mid tahay wuuna keeni doonaa kullu dalik ta kale waxa weye suuqu xifdihi sayiu lxifdi baa la odhanaya xifdigiisa ayaa liita kullu kuwaasoo dhan waa ka sokeeya khafladii iyo macnaha fuxshulkhaladkii iyo wahmigii intaasoo dhan wuu ka sokeeya suuulxifdigu macnaha waxa weye waa ka fudud yahay waa nin xifdigiisu uu xun yahay kuwaa laakiin xifdi xumaantooda waxay gaadhay meel fog gaadhay kan laakiin waxa weeye xifdi xumaantiisu waa ka sokaysaa heerkaa ma gaadhin lagu ilaaqo fuxshulqaladka iyo katiirulwahmi iyo maarata saas wel ma gaadhin heerkaa ma gaadhin macna intaasuu marka kuu sheegay tacnigu marka intaa mid ka mida unbaa ruwaadda lagu duraa mid kasta haddii raawi lagu duro xadiidkiisu magac buu qaadanaya haddii kadib lagu duro xadiidkiisa raawiga xadiidkiisa wax sanadka uu ku jiro ninkaasi xadiidkiisa magac baa loo bixinaya ka mutaham bilkadibka ah xadiidkiisa magac buu leeyahay ka faaxishulkhaladka iyo khaflada iyo fisqiga lagu yaqaano xadiidkiisu magac buu leeyahay wahaakada mukhaalafada midka lagu yaqaano xadiidkiisu magac buu leeyahay kuwii marka kuu sheegi doonaa baynamaa uu kuu sheegay asbaabta dacniga keenta iyo wuxuu kuu sheegayaa haddana waxa ka ratima oo xadiidka xukumka uu qaadanaya ayuu kuu sheegi doonaa uma acnu duruddii raawiga la duraayey imaa an yakuuna inuu ahaado tacnigaasi likadibi raawi raawiga beentiisa inay tahay yacni raawigii baa beenaala aw tuhmatihi ama malaha loo maleeyo raawigii bidaalika beentaa lagu maleeyo waxaa lagu tuhmay been baa lagu tuhmay inay noqoto macnaha dacnigii inuu noqdo aw fuxshi kalatihi gefkiisa oo fool xun inuu noqdo dacnigii aw gaflatihi ama raawiga halmaanbadnidiisa inay noqoto dacnigii aw fisqihi ama raawiga faasiqnimadiisa inuu dacnigu noqdo aw wahmihi ama ismoodsiintiisa uu ismoodsiin badan yahay aw mukhaalafatihi ama mukhaalafo badnaantiisa uu ruwaadda kale ka xoog badan uu khilaafo aw jahaalatihi ama macnaha waxa weye aqoon la-aantiisa aan la aqoonin macnaha aljahaala macnaha waxa weye hayr macruuf wey oo nin la yaqaano maa aw bidcatihi ama bidcanimadiisa oo waa nin mubtadica daraaddeed inay noqoto dacnigii raawiga la duray aw suu'i xifdihi ama xifdigiisa oo liita in ay noqoto yacni waxa weeyaan dacnigii inuu noqdo ayib marka waxaad moodaa inay laga yaabo inay iskaga kaa qasanto suu'ul xifdiga iyo fuxshul khaladka iyo khaflada iyo wahmiga waxay ku galgadisan yihiin raawiga haddii inta uu asiibayo iyo inta uu ku gafayo ayna gefkiisu ka badnayn isaabadiisa iyo intuu asiibayo haddaysan ka badnayn sayi-ulxifdi baa la yidhahdaa raawiga macnaha waxaa ama waxaa badan intuu asiibayo ama way isla egyihiin waxaa la odhanayaa yacni waa sayi-ulxifdi maya waxaa badan macnaha intuu asiibayaa badan sayi-ulxifdi baa la dhahaya haddii macnaha inta uu gafayo ay badato markii laysgarab dhigo oo axaadiistii ku gafay baa ka fara badan kuwa uu macnaha asiibay sidaas hadday dhacdana waxay markaa noqonaysaa ama faaxishulkalad buu noqonaya ama kaiirulkaflu noqonaya ama kaiirulwahmi buu noqonaya hoos buu marka u degey miisaanka marka lagu kala garanayo sayi-ulxifdiga iyo kuwa waxa weeye in laysgarab dhigo inta goor ee uu gafay iyo inta goor ee macnaha waxa weeye uu wax asiibay sidaas weeyaan marka falwalu midka hore oo ahaa macna oo ahaa macnaha waxa weeye kadibu raawi haddii raawiga lagu dacniyo been macnaha almawduucu baa la yidhahdaa kaa hore xadiidkiisa waathaani midka labaad xadiidkiisana almatruuku baa la dhahaa haanigu kee wey waa muttaham bilkadibkii wey xadiidkiisa matruuq baa la dhahaa waathaalitu ka saddexaad ee faaxishulkaladka ah almunkaru baa la yidhahdaa xadiidkiisa calaa ra'yin calaa ra'yi bacdi ahli lcilmi wey wakadalika sidoo kaleeto munkar baa la dhahaa xadiidkiisa alraabicu ka afraad iyo alkhaamisu ka shanaad alraabicu ka afraad waxa weeye kaiiru lgafla ama faasiq ma ujeeda faasiqa iyo kaiiru lgafla iyo faaxishu lgaladka saddexdooda xadiidkooda waxaa laisku yidhaahdaa munkar baa la yidhaahdaa saasuu ku yidhi wuxuu ku yidhi ninka kadaabka ah ama dajaalka ah ama wadaaca ay yidhaahdaan xadiidkiisa waxaa la yidhahdaa mawduuc baa la yidhaahdaa waana xadiidka nebiga lagu been abuurtay sal alla alay wasalam been abuurashadaa lagu xugminaya inuu mawduuc yahayna iyo in nebiga lagu been abuurtayna xukumkaasi waxaa nidhi qaci ma aha laakiin waxa weeye wuxuu ku soo fulay haalibu danni markii qawaacidda culimmadu ay adeegsadeen yaa malahoodu wuxuu u batay xadiidkan inuu mawduuc yahay laakiin boqolkiiba boqol lama hubo inuu xadiidku mawduuc yahay lama hubo laakiin boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba sagaashan ayaa waxaa la ogyahay xadiidkaasi inuu mawduuc yahay markii la adeegsado qaraa-inta iyo qawaacidda culimmadu ay dejiyeen ay ku gaadhaan arrinta ayada ay ku kala saaraan maarta saas weeyaan culimmadana ilaahay subxaana wa tacaala qaarkood oo fannigaa ku takhasusay wuxuu siiyey yacni malaka awood buu ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey ay shayga markay saa u fiiriyaanba ay ku kala gartaan shaygan inuu nebigu ka sugan yahay sal alay wasalam iyo inuusan ka sugnayn shayga markaad aada ugu dhex jirto oo muddo aad macnaha daa'imto khibraad u yeelanaysaa khibradaasi marka waxay ku siinaysaa oy ku kasabsiinaysaa awood aad shaygan kadaata aad malaamixdiisa oo dhan aad ku garato ayay ku siinaysaa soomaada arag yacni dadka sayrafi nin la yidhahdo macnaha dadka lacagaha yaqaana dahabka kiisa xun iyo kiisa fiican yaqaana gacanta intuu ku qabto saa u fiiriy wuxuu ku leeyahay dahabkani waa fiican yahay ama dahabkani waa xun yahay buu ka odhanaya si u yidhi bayna noqonaysa muusan saarin qalab uma adeegsanin wax kale uma adeegsanin min khilaali muddadii uu ku soo dhex jiray khibraduu ka kasbaday ayaa waxa weye fiirada ugu horreysa u kala saaraya dahabkani inuu musayaf yahay iyo inuu saxiix ma ujeeda yacni waxa weeyaan ruux maalan waxa weeye aada intaasoo sano aada labaatan sano maalan waxa weye aada la noolayd oo aada macnaha waxa weye janban lijanbin aad u wada noolaydeen haddii ood akhlaaqiyaadkiisa oo dhan baratay iyo qaabka u dhaqmo haddii lagaga soo wariyey sidaasuu hebel sameeyey marka ugu horreysa qalbigaa wuxuu u degdegayaa inay been tahay oo aysan waxba ka jirin limaada lianna muddadii dheereed ee wada joogteen baa waxaad ka kasbatay khibro ka kasbatay waxyaalo qaarkooda haddii lagaaga sheegana marka ugu horreysa waxaa u degdegaysa inuu macnaha waxa weye arrintaasi hebel ka sugan tahay maxaa yeele dabeecadiisaa naqaanaa saas wey marka waxa weeye maadaama ay axaadiistii rasuulka sal lla ly slam ay ku takhasuseen oo cimrigoodoo dhan ay halkaasi ku bixiyeen ayaa marka ugu horreysaba waxay garanayaan taqriiban xadiidkani inuusan axaadiistii nebiga ahayn sal alla lay wasalam ma ujeeda ilahi baa subxana wa tacala awad noocaas oo kaleeta yaa culimmada u siiyey laakiin waxa weeye ma aha marka lagu leeya xadiidkani waa mawduuc qaci ma ah oo boqolkiiba boqol xukunkaasi yacni waxa weeye kama soo fulin laakiin waa haalibu danni maluhu si u badan yahay haalibu dannigana sharciga waa muctabar saan in badan ka soo dhawaajinay sharciga macnaha haalibu danniga axkaamta intooda badan isagay ku dhisan yihin sidaas weyaan ayib xadiidka mawduuca marka waxaa lagu gartaa qaraa-in fara badan baa lagu gartaa qaraa-in fara badan ayaa lagu gartaa qaraa-inta waxaa ka mid a maalan raawiga xadiidka dejiyey laftiisa inuu macnaha ictiraafo oo yidhahda xadiidka anaa dejiyey inta badan waxaa u badan nimanka noocaas oo kalea zanaadiqada nimanka la yidhahda niman mujrimiin oo islaamka intay soo galeen u soo galay jacayl ay jecel yihin uma soo gelina laakiin inay dumiyaan hoostiisa ka dumiyaan yay usoo galeen niman noocaasu marka waxaa jira waxay bilaabeen xarakat lwadci wax la yidhahda inay axaadiista nebiga sal la lay slm ku been abuurtaan ma ujeeda qaar ka mida marka inta laga qabto oo laga war helay oo la qabtay markii inta kawaanka lasoo istaajiyey in la dilo la maagay iyo wuxuu yihi marka wuxuu ictiraaftay in dhowr iyo toban kun oo xadiid inaan idinku dejiyey bui maarata oon qaarna xalaal ku xaaraamaynahayo qaarna aan maaratay maaratay xaaraam aan ku xalaalaynayo ma ujeeda yacni zanaadiqadaa u banaan jirtay waxaa kaloo macnaha dhici jirtay oo iyadana arrintaasi ka dhacdaa dadka sulaxada dadka iska sulaxada ee macnaha waxa weye zuhaada ah ee laakiin aan xadiid nebi iyo waxba ka aqoonin ayagana niyad xusnu niya laga yaabaa inay ku xambaarto inay axaadiis dejiyaan si ay dadka khayrka u jeclaysiiyaan ma ujeeda sidii macnaha waxa weeye ninkii la odhan jiray aanu ku soo marnay xadiidkii dheeraa ee fadaa'ilu suwar suuradaha qur-aanka suurad kasta fadliga u sheegaya nin baa dejiyey ma ujeeda nin baa dejiyey wuxuu u dejiyey war maxaa u dejisa markii la yidhina wuxuu yidhi waxaan ka yidhu dadkii oo macnaha waxa weeye fiqigii abi xaniife iyo yacni makaazi ibni isxaaq iyo meeshaa ku mashquulay oo qur-aankii ka tegay baan arkay buui markaasaa si qur-aanka loogu soo jeedsado yaa waxaan u dejiyey buuhi qur-aankii fadaa'il baan u sheeg sheegay buuhi maarata ma ujeeda yacni waxa weeye waa khayrdoon waa khayrdoon laakiin ma saacidin khayrdoonnimadiisa iyo nidwanaag niyad wanaaggiisaasi maysan saacidin khalad weyn buu ku dhacay saa daraaddeed baa waxaa laga sheegaa yaxya alqataan waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi weligay ma arag buu yihi beentu waxay kaga badan tahay saalixiinta dadka warwanaagsanee zuhaada ah ee inta badan iska cibaadaysa beentu waxay kaga badan tahay weligay ma arag buu sababka waxa weeyaan wax kasta niyad sami bay ku qaadanayaan mid wadaaca u imaani markaasuu sanad u dejin qaala rasuulu lahi sal la alay slam buu iska dhihi xusniyay ku xambaarayan markaasa xadiidkiisidii kaga warinaya ma ujeeda wax khibraa iyo wax sanaacana uma lahaa saas daraaddeed ayaa waxaa la yidhahdaa haflatu saalixiin baa la yidhahda dadka wan wanaagsan yacni halmaankoodii ama macnaha waxa weeye waa dad macnaha waxa weeye awrka lagu kacsan karo wey marka mawduuca waxaa lagu gartaa inuu ictiraafo ninkii dejiyey laftiisii waxaa kaloo lagu gartaa qaraa-in kale qaraa-inta lagu garto waxaa ka mid a raawigii laftiisa ayaa waxaa ku qumaysa adilo ama qaraa-in kutusaysa ninkan inuu xadiidka dejiyey a ujeeda waa sidii aan ku soo marray bayquuniyadun haddii aan soo sheegnay ninkii wiilkiisa macallin ka soo garaacay ee yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaan ku hoojiyaa ma ujeeda ee markiiba yidhi maaragtay intuu sanadka taxay qaala rasuulu lahi sal alla alay wasalam shiraarukum callimuu sibyaanikum ma ujeeda waxaa idinku shar badan carruurtiinna kuwa wax idiin bara macallin buu kaga aardoonsanaya waa aardoos waxaa ka mida maalan nin la yidhahdo ma'muun ibnu axmed ayaa waxaa muxadidiintu isagoo fadhiha waxaa laga dooday yacni xasanulbasri ma ka maqlay xadiid abu hurayre ma ka maqlay waa masale khilaafiya wey markaasaa markiiba wuxuu taxay sanad uu nebiga gaadhsiinayo sal ly slm uu leeyahay qaala rasuulu lahi sal alay wasalam samica alxasanu min abi hurayra waa ujeeda majliska laftiisii buu ku dejiyey waxaa ka mid a khiyaas ibnu ibraahim nin la yidhahdo isagana wuxuu u soo galay mahdi buu usoo galay khaliifatu lmuslimiin mahdi asagoo ku ciyaaraya shimbir ku ciyaaraya shimbirtii markuu usoo galay ayuu markaa xadiid u dejiyey markiiba xadiid buu ku dul dejiyey nebiguu sanad u tiriyey isla markaasuu yidhi nebigu wuxuu ihi bu yidhi laa sabqa ilaa fii naslin aw khufin aw xaafirin aw janaax xadiidka intiisa kale waa macruuf janaax buu marka ku daray ma ujeeda wax lagu ciyaara ama lagu tartamaayo ma jirto buu yidhi ilaa macnaha waxa weeyaan yani yani leed ama yani qoob oo loola jeedo macnaha fardaha iyo wax saasoo kaleeta ama xaafir oo geeli wax saasoo loola jeedo ama janaax garab buu ku daray garabku muxuu la jeedaa marka shimbirta uu ku ciyaarayo boqorka buu la jeedaa xadiidkii marka ku daldejiyey waa qariina marka ku tusinaysa in raawiga kadaatu uu xadiidka dejiyey qariino kutusaysa wey waxaa ka mid a qari qaraa-intaasi in laga qaataa laga yaaba qariinada lafteeda xadiidka laftiisa in laga qaataa laga yaaba ma ujeeda matalan xadiidku inuu qur-aanka naskiisa ka hor imaanayo ama axaadiista mutawaatirka naskoodu ka hor imaanaya ma ujeeda ama ijmaac qaطci ah oo culimmadu isku wada waafaqday ayuu ka hor imaanaya lamana awiili karo oo macno kaleeto lagu xambaara lama helayo saasoo kale hadday dhacdo xadiidkaasi wuxuu noqonayaa mawduuc buu noqonaya mawduuc sidii macnaa waxa weye ninkii saan soo sheegna xad ama caqliga sariixa buuba ka hor imaanaya sidii kii macnaha dhihi jiray ilaahi subxaana wa tacaala fardaha intuu eriyey yay markay dhidideen buu dhididka naftiisa ka abuuray dhididkii farduhu naftiisa ka abuuray maarata waa caqiidatu zandaqa ujeeda caqiida wataniya wey marka waxyaalahaasoo dhan baa lagu gartaa iyo waxyaalo kaleeto macnaha muxadidiintu ay kutubtooda ku sheegen insha allahu tacala mudawalaadkan ugu tegi doonaa waxaa laga yaabaa marka xadiidkan mawduuca ninku inuu isagu bilowdo oo alfaadaysa isaga isa saaro oon looga horreynin waa macquul waxaa kaloo macquul ah xukamadii ka horreysay xikmad ka horreysay oo rag ka horreeya ay yidhaahdeen inuu xadiid ka dhigo ujeeda waxaa laga yaabaa israa'iiliyaad inuu xadiid ka dhigo reer banu israa'iil qisastoodii inuu xadiid ka dhigaa laga yaaba waxyaalahaasoo dhan waa iska suurtagal ama xadiid daciif ah ayuu sanad saxiixa u samaynaya waxaasoo dhan waa iska suurtagal macnaha waxa weeye shardi maaha inuu lafdiga isagu sameeye iyo macnaha waxa weye siyaaqa xadiidka ee xataa hadduu macnaha waxa weeye hadal isaga ka horreeyey uu sanad u sameeyo oo nebiga u tiiriya sal alla alay wasalam waa wadaac ayib dadka wadaacinta maxaa ku xambaara marka dadka axaadiista nebiga ku been abuurta sal alla alay wasalam wadciga maxaa ku xambaara waxyaalo badan baa ku xambaara waxaa ka mid a waxyaalaha ku xambaara azandaqa gaalnimo iyo niyad xumo islaamka inay burburiyaan bay doonayaan markaasaa waxay doonayaan intaas oo xadiid oo nebiga ka sugnayn sal lla lay slam inay islaam ku dhex faafiyaan si muslimiintu ay isaga darmato xadiidkii saxiixa ah iyo kii aan saxiixa ahayn kii nebiga ka soo fulay iyo kii gaalka ka soo fulay sida macnaha hadda haysato macnaha nimanka la yidhaahdo ahlulkitaabka oo kaleeto saasoo kaley damceen inay macnaha diinta islaamkana u galaan waa kaan markii dhaweyd ka hadlayna waxaa ka mid a jahli sida mutacabidiinta sida macnaha waxa dadkan saalixiinta o kaleeto iyadana waa tii hadda aan sheegaynay ma ujeeda waxaa ka mid a matalan waxyaalaha ku xambaara tacasub baa ka mid a sida axaadiid far badan oo loo dejiyey abu xaniifa fadligiisa ma ujeeda ama fii fadli imaam shaafici ama fii fadli malik ma ujeeda ama fii fadli madiinati min almudun ma ujeeda gobolaysi wax la yidhaha nin walba gobolkiisu axaadiis u dejinaya nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi magaalooyinka waxaa ugu khayr badan xamar ujeeda saasay odhanaya saasoo kale odhanaya macnaheedu waxa weeye shaam baa ugu khayr badan axaadiis qaarkood oo dhulka qaarkii ammaanaya waa soo arooreen laakiin intooda badan axaadiista waddamada ammaanaya intooda badan waa mawduuca waa la dejiyey tacasub wey marka ama litacasubi bacdi almadaahibi alfiqhiya ha noqoto ama a'immada qayb ka midoo loo tacasuba ha noqoto ama firaqda qayb ka mida oo muctaqadaadkooda axaadiid u dejiya ha noqoto ma ujeeda mid yani waa farbadantahay sidaas oo kaleeto waxaa ka mid a matalan asbaabta ku bixisa wadciga keenta yani waxaa ka mid a matalan ku shaqaysi kasbasho ma ujeeda ujeeddo kale kama laha lakiin xadiidka wuxuu u dejinayaa yani inuu xoogaa ku helo badaacadiisu masalan ku suuq gelinaya sidaan soo sheegnay oo kaleeto nebigu sal alla alay slam wuxuu yihi baadinjaanka ninkii cuna ama hariisada ninkii cuna yani waxa weeye intaasoo cudur bay macnaha ka daaweynaysaa yani beertiisay ka baxdaa ogow berita waxuu rabaa inay macnaha waxay u suuq gasho wax kale maaha marka waxa weeyaan waa lilkasbi iyadana waxyaalaha ku xambaaray ka mid tahay waxaa ka mid a tasalluf lilxukaam nimanka madaxda ah ugu dhowaansho loogu dhowaanayana waa loo dejiyaa sidii macnaha khiyaas ibnu ibraahim haddaan kusoo marayna oo kaleeto xadiidka wuxuu u dejinayaa mahdi inuu ku jeclaado macnaha u dejinaya xukaamta in loogu dhowaadana waxyaalaha keenay bay ka mid ahaan jirtay maarta sidaas weeyaan marka asbaab badan oo sidaas oo kalea keentaa wadciga marka xadiidka la dejiyaayey oo nabiga lagu been abuurtay sal lla alay waslam waa xaaraan bilijmaac wax isku khilaafsan ma jiro allaahuma nimanka la yidhaahdo karaamiye niman la yidhahda waxay leeyihiin oo firaqda ka mid a yaa waxay leeyihiin haddii uu fii baabi tarkiib watarhiib hadduu yahay waa iska banaan tahay bay leeyihin ujeeda laakiin waxa weeyaan ijmaaca culimada ayaa khilaafsan ilaa uu kuba xeel dheeraadayba aljuwayni abu maxamed aljuwayni wuxuu isagu qabaa inuu gaaloobayo hal xadiis ninkii kas nabiga ugu been abuurtay salawatu llahi wasalaamu caleyh inuu xeradaba ka baxayo ayuu isagu aaminsan yahay maarka laakiin sida loo badan yaha waxa weeye in macnaa waxa weeye min kabaa'ir dunuub tahay wey wax laga soo reebayana ma jirto xadiidka marka mawduuc baa la dhahaa xadiidka ninkiisa kadaab uu noqdo ayib mutaham bilkadibka xadiidkiisa waxaa la dhahaa matruuk baa la dhahaa matruuk mawduucuu ku xigaa matruuk baa isaga la dhahaa
ee fuxshulkhaladka iyo khaflada iyo fisqiga saddexdaa haddii raawiga lagu sifeeyo xadiidkiisu wuxuu noqonayaa oo lagu magacaabayaa munkar munkarka meel kale aan ku soo marnay macno kale aan u soo marnay muxuu ahaa mukhaalafatu daciifi liman huwa awhaqu minhu waan soo marnay tanna waan tilmaanay inuu imaan doonto ujeeda wahaaliu lmunkaru calaa ra'yin ta markuu ku leeyahay ra'yin waxaad ka dareemaysaa inuu meesha khilaaf ku jiro calaa ra'yin tani waxa weye waa culimada munkarka aan u shardiyaynaynin mukhaalafada ma ujeeda qaar waxay qabaan munkar xadiidka lama odhan karo ilaa mukhaalafo in laga helo mooyaane oo waa kii horen soo marnay qaarna waxay qabaan marba hadduu xadiidka la keli noqdo nin macnaha waxa weeyaan faaxishulkhalad ah ama faasiq ah ama katiirulgafla ah walow mukhaalafana ayaan laga helini walow mukhaalafoba ayaan laga helini munkar baa la yidhahdaa bay qaarkood qabaan calaa ra'yintu sidaas wey marka yacni calaa ra'yi man laa yashtaritu almukhaalafata fi lmunkar wey culimada qeybta aan shardiyeyneynin mukhaalafada aan u shardiyeyneynin ayaa munkar ku magacaabaysa kuwaas tilmaamaha leh xadiidkooda maarata munkarka marka markii lasoo ururiyo yani waxa weye waxaad insha allah kitaabta qaarkood way isku dari doonaan munkarka waxaa la yidhaahdaa ama ninkaasi tilmaamahaas le xadiidka uu la keli noqdo ama nin daciifa xadiidka uu ku khilaafo ninka diqaysan labadaba waxa weeyaan muxadidiintu waa u yaqaanaan ayb uma almahwu uma alwahmu in uطilica calayhi wakada araabicu walkhaamisu macnaheedu waxa weeye raabicu waa kaflada khaamiskuna waa fisqiga kulligood waxaa xadiidkooda laisku yidhahdaa munkar falwalu ka hore almawduucu baa la yidhahda wahaani ka labaadna almatruuku baa la yidhahda wahaaliu ka saddexaadna almunkaru baa la yidhahda calaa ra'yin calaa ra'yi man laa yashtaritu almukhaalafata fi lmunkar wakada waxaa la mid oo isagana munkar la yidhahda alraabicu ka afraad oo kaflada ah iyo alkhaamisu ka shanaad oo fisqiga ah uma alwahmu uma alwahmu uma markaa intaa kadib alwahmu wahmigii ismoodsiiskii inuuطulica haddii lagu daalacdo oo lagu garto calayhi dushiisa bilqaraa'ini adilo haddii lagu garto iyo wa jamci طuruqi xadiidka duruqdiisaoo la uruuriyo haddii lagu gartaay falmucallalu baa la yidhahdaa bu kuri mucallal baa la dhaha xadiidka isaga macnaheedu waxa weeye wahmiga iyo ismoodsiiska raawigan ku dhacay ama xadiid mawquuf ah iyo wuxuu ka dhigay marfuuc ka dhigay uu ismoodsiiyey ama xadiid mursal ah ayuu wuxuu ka dhigay musnad ka dhigay uu ismoodsiiyey ama xadiid munqatica ayaa wuxuu ka dhigay mawsuul ka dhigay ama xadiid kaleetuu xadiid kale dhex celiyey laba xadiid buu isdhexgeliyey isagoo ismoodsiinaya inuu hal xadiid ay isku yihiin ayib wahmigaa iyo ismoodsiiskaa raawiga ku dhacay buu ku yihi marka waxaa lagu gartaa oo lagu soo saaraa qaraa-in iyo adillo iyo xadiidka duruqdiisii oo lasoo ururiyo haddii sidaas qariin lagu soo saaro wahmiga raawigu uu ku dhacay waxaa markaa xadiidkaa la yidhaahdaa mucallal baa la yidhaahdaa mucallal baa la dhahaa waa xadiidka maxaan idhi mucallalka waa xadiidka laga helay sabab qarsoon oo xadiidka dacfigiisa keenaya ma ujeeda xadiidka ceebaynaya oo xadiidka daahir ahaan markaad ka fiirisana aada is leedahay sababkaasi ama cilladaasi xadiidku waa ka nabadgeshanya ujeeda aldaahiru salaama daahirka waxaad moodaysaa inuu ka nabadgeshanya laakiin waxaa ku qarsoon meeshan cudur ama sabab keenaya xadiidku inuu daciif noqo ma ujeeda xadiidka daahirkiisa maalan marfuuc baad u haysataa sidii loo sii wadaa nabiga lagu gaarsiiyey sal alla alay wasalam sanad baad haysataa xadiidkii markii lasoo ururiyey asaaniiddiisii oo laysu keenay laysu keenay laysu keenay waxaa la soo saaray oo la ogaaday rafcigan xadiidka lagu sameeyey inuu wahmi yahay ismoodsiis raawi ka dhacay inuu yahay laakiin sida saxiixii inay tahay xadiidku inuu yahay mawquuf ujeeda ama taa cagsigeedba ka dhig saasoo kale hadday dhacdo xadiidkaa waxaa lagu tilmaamaa mucallal baa la yidhaahdaa mucallal ayaa la yidhaahdaa sidaas weeyaan mucallalku marka waa yani siduu xaafid leeyahay waa min agmadi anwaaci culuumi اlxadiid buu leeyahy xadiidka culuumtiisa qaybaha ugu qarsoon ee ugu adag buu ka mid yahay buu leeyahy saas daraaddeed buu ilahi subxaana wa tacaala rag macnaha tirsan unbaa baabkaasi macnaha yani waxa weye ku caanbaxay muxadidiinta oo dhan kama hadli karaan xataa muxadidiinta qeybtooda waaweyn xataa waa sii kala maran yihiin baabkan markii la gaadho rag macnaha macduudiin oo fara ku tirisa ayaa baabkan oo kaleeto macnaha lagu yaqaanaa inay ka hadlaan wuxuu ka tiriyey sida caliy ibnu madini oo kaleeto shaykhu lbukhaari iyo axmed ibnu xambal iyo bukhaari yacquub ibnu abi shayba abi xaatim iyo abi abi zurca abi zarca buu meeshaa idin yidhi iska saxa abu zurca wey wadaara qutni raggaa wey ragga ku caanbaxay taqriiban intooda badanna mid kasta kitaab buu leeyahay uu cilalka kaga hadlo kutub mualafaa jirta marka si gaar ahanaad uga hasha cilmu lcilalka waxaa laga yaabaa ninka yani xaafidka ah ee caalimka ah ciladii xadiidka ku jirtay intuu garto qarsoonideedu meeshay gaadhsiisan tahay intuu garto cilada meesha ku jirta haddana inuu awood u waayo inuu ifsaaxiyo oo macnaha waxa weyaan uu macnaha uu yani muujiyo oo si fiican uu qeexo laga fahmo inuu kari waayaa laga yaaba laakiin qalbigiisa ay ku qeexan tahay laakiin uu keri kari waayo inuu qeexo baasho adaygeed meeshay ka gaadhsiisantaa maarka saasuu xaafid ibn xajar odhanaya marka cilalku waxay ka mid tahay culumulxadiidka kuwa ugu adag bay ka mid yihiin kutub si gooniya uga hadashaana jirta waxaa ka mid ah yacni kitaab cilal tirmidi oo uu leeyahay alxaafid ibn rajab oo laba mujallad ah ayaa ka mid ah axaadiista mucallalka ah ee qaabkan oo kale looga hadlana kitaab waxaa jirta mustaqil u ah sida cilal اlxadiid oo uu leeyahay alxaafid abu xaatim الraazi iyo sidoo kaleeto alcilal lilimaam اdaara quطni isagana waa maطbuuc taqriiban sideed mujalad baa ka soo baxda malanaya markaan ugu dambeysa wuu socday laakiin marka kitaab noocaas oo culuum cilalka khaas u ah baa jirta ama qawaacidda culuum اlcilal ha noqoto ama axaadiista la cileeyey ha noqote kitaabu gooniya baa jirta iyadana oo si gaar ahaaneed macnaha waxay uga hadasha uma alwahmu ismoodsiintii raawigu ismoodsiiyey inuu tulica haddii lagu garto oo lagu gaadho oo lagu daalacdo calayhi wahmigii wahmigii baa waxaa lagu gaadhay garashadiisa bilqaraa'ini qaraa'in baa lagu gartay wa jamci turuqi iyo turuqdii xadiidkoo la soo ururiyey falmucallalu baa la yidhahdaa kaas xadiidka noocaas oo kale taa mucallal baa yidhahda mucallalku kee wey marka mucallalku waa ariiqa ziyaadada wata wey ariiqa ziyaadada wata ee marfuuca ka dhigay xadiidka mawquufka ayaa mucallal ah xadiidka o dhan bu mucallalku magacaabo saas wey waxaa la leeyahay marka shaadku xataa wuxuu ka mid yahay mucallalku soo hoosgelaya mucallalka ayuu soo hoosgelaya qaar baa waxay ka doodayaan mashaadka iyo labadooda qarsooni badan mise mucallalka qarsooni badan laakiin kulligood waxay soo gelayaan yacni mucallalkay soo gudagelayaan saas daraaddeed waa arkaysa kutubta mucallalka laga alifay aad waxaa ugu fara badan xadiidka shaadka iyo midka munkarka iyo aada ugu fara badan sidaas weyaan ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن ثم المخالفة مخالفة دي وقيبت التطباد قيبت التطباد وهمي قوحها قيبت لحد raawiga haddii mukhaalafo lagu dacniyo uma almukhaalafatu mukhaalafadii lagu dacniyay raawiga in kaanad hadday tahay bitakyiiri siyaaqi qaabka uu xadiidku u yaallo ama sanadka u yaallo bedelidiisa siyaaqa waxaa la yidhahdaa waa qaabka uu sanadku u yaallo ama xadiidku uu u yaallo ayaa siyaaqa la yidhahdaa qaabkaasi oo takyiir lagu sameeyo oo la dooriyo hadday mukhaalafadu noqoto famudraju lisnaad baa la dhahaa aw amase waxay noqotay bidamji mawquufin xadiid mawquufa oo la dhex geliyo bimarfuuci xadiid marfuuca la dhex geliyo famudraju lmatni baa la yidhahdo markaas mudraju lmatni baa la yidhahda macnaheedu waxa weeye mukhaalafadii waa la kala qaadaya inta badan buu qaybaha na soo socdo dhan mukhaalafaday ku saabsan tahay mukhaalafo haddii la yidhi waxaa kuu soo baxay laba nin oo iskhilaafay ama ka badan oo iskhilaafay soo maa raawi baa khilaafay raawiga wax khilaafay wuxuu khilaafay dad ka badan ama nin ka xoog badan soo ma khilaafkaasi markaa dhowr siyoodba wuu noqon karaa oo uu keeni doono kulligood ko wuxuu kaaga bilaabay siyaaq wuxuu noqday khilaafka uu raawigu khilaafay dadkii kale ama ninkii ka xoog badnaa uu khilaafay wuxuu noqday qaabkii uu sanadku u yaalay ama qaabkii xadiidku uu yaallay buu bedelay qaabkiibu wuxuu ku sameeyey wuu dooriyey waxaa la yidhahdaa buu ku yidhi mudraju almad asanad mudraju lisnaad dhowr macnaha waxa weeye mihaal ama dhowr macnaha waxa weeye daabit buu u sameeyey xaafid nusahaha oo wuxuu leeyahay masalan waxaa ka mid a si macnaha waxa weeye ausii caddaato waxaa ka mid a masalan in uu jamaaca ay xadiid wariyaan jamaaca oo ruwaadda ka mida ayaa xadiid koox baa xadiid warinaysa xadiidkana waxay ku warinayaan asaaniid kala gedisan kan sanadkanuu ku warinayaa kana sanadkanuu ku warinayaa kana sanadkanuu ku warinaya intoodii oo dhan baa hal nin baa xadiidkii ka wada qaadanaya waa hal xadiid asaaniid fara badanna wuu leeyahy intoodii nin kasta uu sanadka madax banaan xadiidka ku warinayay yaa hal nin baa ka wada warinaya ninkiibaa wuxuu isugu geynayaa aaad asaaniiddii oo dhan intuu gooyo yo xadiidkii wuxuu isugu geynayaa hal sanad hal sanad buu xadiidkii isugu geynaya ma ujeeda halkaa sanad ruwaadii asaaniidda kala gedisan lahayd waxay isku khilaafsanaayeenna ma sheegayo oo ma odhanayo hebelle intaasuu ku daray hebelle saasuu yidhi hebelle saasuu yidhi ma odhanaye kulligood wuxuu ka dhigayaa inay ku wariyeen hal sanad kulligood wuxuu ka soo qaadaya hal sanad inay ku wada wariyeen baynamaa xaqiiqadu ay tahay mid kasta wuxuu lahaa sanad madax bannaan oo xadiidka uu ku wariyey muxuu sameeyey marka asaaniiddii faraha badnayd intuu ka soo gaabsaday buu raggii xadiidka asaaniidda kala gedisan ku warinayay buu hal sanad base u wada sameeyey muxuu sameeyey marka wuxuu sameeyey takyiiru siyaaqi sanad ama siyaaqi alxadiid xadiidka qaabkii uu u yaalay ayuu macnaha waxa weeye dooriyey taasoo kale waa ka mid waxaa ka mid a masalan inuu raawigu xadiidka ka wariyo sheekhiisa nin baa sheekhiisuu xadiidka ka warinaya xadiidka sheekhiisuu ka qaatay laakiin juz-iyo ka mida xadiidka qeyb ka mida xadiidka ama jumlo xadiidka ka mid a sheekhiisa toos muusan uga qaadanine ardadii sheekha ayuu kasii qaatay xadiidku marka waa laba qaybood qayb ama juz-iyo ka mida toos buu sheekha uga qaatay juz-iyada kaleeto sheekha toos muusan uga qaadanine ardaygii sheekhu ka maqlay oo waasiduu ku maqlay macnaha nin baa marka xadiidkii imaanayo xadiidkii buu ka warinaya markaasuu labadoodii uu midna ku maqlay waasidada midna tooska u maqlay ma kala qaadaye labadoodiiba wuxuu ka dhiqlay ka dhigayaa inuu toos sheekha uga maqlay labadoodiiba wuxuu ka dhigayaa inuu toos sheekha uga maqlay ma ujeeda wuxuu bedelay marka qaabkii sanadku qaabkii siyaaqii iyo qaabkii u yaallay xadiidku ayuu bedelay ma ujeeda wuxuu ka dhigay juz-iyo uusan toos u maqalba wuxuu ka dhigay inuu toos u maqlay taasina waa ka mid waxaa ka mid a masalan inay labada raawi laba yacni sanad oo kala gedisan ay xadiidka ku wariyaan laba matni oo kala gedisanna ay wariyaan intuu labadii matni mid sanadkoodii xasfo ayuu labadii matni wuxuu isugu geynayaa hal sanad buu isugu geynaya qaabkiisana u yaallay xadiidku ayuu bedelay waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin yacni takyiiru siyaaq qaabka uu xadiidku u yaallo hadduu bedelo raawigu waxaa la yidhaahdaa mudraju lisnaad baa la dhahaa mudraju lisnaad yacni sanad laysdhex geliyo wey waa sanad la bedelay oo qaabkiisii laga bedelay wey sidaas weeyaan ayib haddii mukhaalafada uu raawigu khilaafay cidda ka badan ama ka xoog badan ay tahay qaabkii wax u yaaleen oo uu bedelay sida tusaalayaasha aan soo sheegnay oo kaleeto mudrajulisnaad baa la yidhahda ayib mukhaalafadii baa waxay noqotay xadiis mawquuf ah iyo mid marfuuco isku daray waxaa la yidhahdaa mudraj lmatni baa la yidhahdaa macnaa waxa weye xadiidkii nebiga sal lla alay slam ka sugnaa ee marfuuca ahaa yaa wuxuu ku daray ruwaadda hadalkoodiibu ku dhex daray ruwaadda hadalkoodiibu ku dhex daray hadalkaa ama saxaabigu hal ahaado oo mawquuf ha noqdo ama taabicigu hal ahaado oo maqtuuc ha noqdo ama raawi kaloo ka sii hooseeya ha noqdo waxaa la yidhahdaa mudraju almatni baa la yidhaahdaa waana tii aan soo sheegnay in idraajka matnigu uu asbaab fara badan ku yimaado maalan raawigii xadiidka warinayey lafdi xadiidka ku soo arooray buu damcay inuu fasiro hadalkiisii uu lafdigaa ku fasirahayey ee qariibka uu ku fasirayey ayaa wuxuu ku dhex daray hadalkii nebiga sal alla alay wasalam mana uusan kala soocinoo ma dhihin hadalkaa anaa ku fasiray lafdiga ma ujeeda sidii xadiidkii taxanuska xadiidkii macnaha waxa weeye caaisha ee macnaha bukhaariga ku yimid wa kaana yataxanatu fii kaari xira wahuwa tacabudu allayaali dawaati alcadad wahuwa tacabudu allayaali dawaati alcadad zuhri baa ku daray ma aha xadiidkii rasuulka sal alla alay wasalam marka zuhri buu yaa hadalkaa iskale baynamaa uu ku daray xadiidkii marfuuc ahaa oo waxaad moodaysaa markuu ruuxu saa u akrinayo inuu hadalkii nebigaba yahay sal alla alay waslam muusan kala soocin mudraj baa la yidhahdaa matnigii buu ku daray macnaha waxaa ka mid a maalan xadiidkii abu hurayra asbiqu lwudu fainii samictu abalqaasim sal alla alay waslam yaquulu weylu lilacqaabi min annaar saas wey asal oo asbiqu lwudu'a waxaa iska leh abu hurayra iska leh weylun lilacqaabina nebigaa iska leh sal alla alay wasalam markaasaa intuu isku daray baa wuxu yhi abu hurayra asbiqu lwudu'a weylun lilacqaabi min annaar ma ujeeda wuxuu ka wada dhigay markaa inuu yahay hadalkii nebiga sal alla alay waslam buu ka wada dhigay mudraju lmatni baa la yidhaha waxaa ka mid a sidoo kaleeto xadiidkii yacni waxa weeyaan ina ummatii ya'tuuna ywma alqiyaamati guran muxajaliina min ahari lwudu xadiidka abi hurayra xadiidka marfuuca ee nebiga u korya gaadhaya halkaasuu ku egyahay abu hurayra marka wuxuu ku dalay yani faman istaطaaca minkum an yutiila guratahu falyafcal intaa yaa iskale abu hurayra iskale xukumka xadiidka laga faa'iidaystay buu ummadda ku boorinaya markaa muusan kala saarin oo muusan dhihin intana anaa iskale intana waa xadiidkii marfuuc ahaye waxa uu ka dhigay sidii iyadoo macnaha hal xadiid oo kaleetaa la moodaya macna sidaasoo kale a la moodayaa kaasaa waxaa la yidhahdaa mudrajulmatni baa la yidhahdaa waa xadiid marfuuca oo lagu daray hadal mawquuf ah ama hadal maqtuuca isla markaana aan la kala caddaynin oon la kala sheegin haddii uu kala caddeeyo raawigu uu hadalkiisa dhinac u caddeeyo ka nebigana sal alla alay slam uu dhinac u caddeeyo lama yidhaahdo mudraj lama yidhahdo ma ujeeda idraajka marka laba qaybooda alidraaju fi lisnaad iyo idraaj fi lmatni idraaj fi lisnaad waa kaan soo sheegnay idraaj fi lmatnina waa kan weeyaan saas w uma almukhaalafatu idraajka maxaa lagu gartaa marka idraajka waxaa lagu gartaa xadiidka duruqdiisa oo la jamciyo duruqda xadiidka qaybo ka mid ah waxaa ku soo arooreysa isaga oo la caddeeyey inuu hadalkani uusan hadalkii nebiga ahayn sal alla alay wasalam ma ujeeda ama duruqda xadiidka waxaa ku soo arooreysa hadalkan oo meesha ka go-an oo intii nebiga sal alla alay waslam bes ay ku kooban tahay saasoo kale hadday dhacdo waxaa la garanayaa hadalkani inuusan kii nebiga ahayn sal alla alay wasalam waxyaalaha lagu garta ka mid waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid a idraajka matniga ku jira waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid a raawigu inuu caddeeyo raawiga laftiisa inuu caddeeyo ayadana waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa a'immada waaweyn ee culimada culimaaulxadiid qayb ka mida inay tansiisiyaan oo yidhaahdaan hadalkaasi hebel baa meesha ku daraya maaha hadalkii nebiga sal lla alay waslam waxyaala lagu garta ka mid waxaa lagu gartaa sidoo kaleeto inay mustaxiil noqoto inuu nebiga kasoo fulo sal alla alay wasalam macnihiisa marka la fiiriyo ayaa waxaa mustaxiila inuusan nebiga kasoo fuli karin inuusan nebiga kasoo fuli karo ayaa mustaxiila waxaan kusoo miidaalinay bayquniyada markaa soo maraynay xadiidka abi hurayra ma ujeeda nebigu sal alla alay wasalam yacni markii uu xadiidkii mamluuga uu sheegay waa kii odhan jiray waaladii nafsii biyadihi lowla aljihaadu fii sabiili اllahi wabiru ummii la axbabtu an akuuna yani mamluukan ujeeda xadiidkii marka waxa weeye marfuuc ahaabaa waxaad moodaa inuu ku daba xidhay waladii nafsi biyadihi hadalkii nebigu marka u egyahay sal alla alay wasalam laakiin waxaa diidaysa qariino meesha ku jirta oo ka dhigaysa inaysan suurtagal ahayn inuu hadalkaasi nebi ka soo fulo sal alla alay wasalam waa biru ummii wey lowla aljihaadu fii sabiili illahi wa biru ummii maxaa yeele nabigeena sal alla alay wasalam suurtagal maayn inuu hooyadii macnaha u baarinimo sameeyo oo way dhimatay hortii bay dhimatay soo ma hadal abu hurayre inuu yahay marka soo baxday ee hadalkii nabiga uu sanayn sal alla alay wasalam waxyaalaha lagu gartay ka mid tahay idraajka lagu gartay ka mid tahay uma almukhaalafatu mukhaalafadii uu raawigu khilaafay cidda kale uu khilaafay in kaanad hadday tahay mukhaalafadaasi bitakyiiri siyaaqi qaabkii xadiidku uu u yaalay ama sanadkiisu u yaalay ama matnigiisu u yaalay oo la bedelo oo la dooriyo fa mudraju lisnaad baa la yidhahdaa aw bidamji aw amase kaanat waxay ahaatay mukhaalafadii bidamji mawquufin xadiid mawquuf oo saxaabiga ku jooga ayaa waxaa lagu dhex daray bimarfuucin mid nebiga la gaadhsiinaya sal alla alay wasalam mawquufkaasi shardi ma aha hadduu maqduuc yahay xataa oo taabiciga iyo ka hoose uu jiro iyadana waa lagel waa gelaysaa famudraju lmatni baa la yidhahdaa xadiidka isaga aw bitaqdiimin aw taakhiirin falmaqluub aw amase in kaanat almukhaalafatu mukhaalafadii hadday tahay yacni waxa uu wadaa suwarkii mukhaalafadu ay ku dhacaysay mukhaalafadii inay takyiiru siyaaq noqoto waa mid siyaaqaasi ama sanadka ha noqdo ama waxa weyaan matniga ha noqdo ayib aw amase mukhaalafadii waxay noqotay bitaqdiimin horumarin wax dembeeyey buu hormariyey aw ta'khiirin ama dibdhig wax horreeyey buu dibdhigay raawigii falmaqluubu baa la yidhaha xadiidka isaga maqluubku marka maqluub sanadkana wuu galaa qalbigu matnigana wuu galaa qalbigana waxaa la yidhahdaa inuu taqdiim iyo ta'khiir ku sameeyo shay horreeyey inuu soo dib mariyo shay dambeeyeyna inuu soo hormariyo maalan sanadka oo kaleeto kacab ibnu mura waa kii aan kusoo marnay nin la yidhaahdo ayaa wuxuu ku magacaabay murata bna kacbin ma jeeda magacii aabihii iyo magaciisu isdaba mariyey waa xagga sanadka marka la yidhahda qalbi fi sanad baa la yidhahda qalbiga matniga ana wuxuu sheekhu mualifku ka sheegay masalan laba lafdi oo xadiidka ku soo aroortay ama laba jumlo inuu isdaba mariyo xadiidkii waati aan kusoo misaalina muslim yacni sabcatun yudiluhum allahu yowma laa dilla ilaa diluhu ma ujeeda waxaa ka mid ah warajulun tasadaqa bisadaqatin akhfaaha xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu xataa laa taclama yamiinuhu ma tunfiqu shimaaluhu asalku muxuu ahaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu labadii lafdi baa marka raawiga iska dabamartay waxaa lagu magacaabaa qalbi baa la yidhahdaa xadiidkii bilaal ina bilaalan yuadinu bileyl isagana sidaasoo qalbi noocaas oo kalea ku yimid saas weyaan qalbi baa la yidhahdaa marka haddii marka mukhaalafadu ay sidaas tahay waa qalbi ama sanadka qalbigaasi ha ku yimaado ama matniga ha ku yimaado shay horreeye hadduu dib mariyo shay dambeeyena soo hormariyo maqluub baa la yidhahdaa xadiidkaas aw amase in kaanat hadday tahay mukhaalafadii bitaqdiimin yacni bitaqdiimi almuta'akhiri mid dambeeyey horumarintii aw ta'khiirin ay ta'khiiri lmutaqadim mid horreeyey dibdhigiddii hadday tahay falmaqluubu kaa waxaa la yidhaahdaa maqluub baa la yidhahdaa xadiidkaas aw biziyaadati raawin qalbiga waxaa soo gelaya qayb uu kadaal ka keeni doono xaafid qalbiga masalan waxaa ka mid ah in saan macnaha bayquuniyada kusoo sheegnay waxaa ka mid ah inaad isa saarto sanad iyo macnaha xadiid aan islahayn ujeeddada doon adigu kala how haddaad ka leedahay ujeeddadaadu ay tahay liliqraab sida culamadu yidhahdaan iqraabka waxaa la yidhahdaa xadiidkani sanad baa macruuf uu ku yahay si marka lagugu ammaano la yidhahdo aleelaha hebel wuxuu hayaa asaaniid aan lala wadaagin yaad xadiidkii sanadkiisi intaad garab marisay baad sanad kaleeto iyo qari kaleetoad macnaha waxa weeye yaad afka u saartay waxaadna qasadkaagu uu yahay in la yidhaahdo xadiidkaasi hebel sanad kaleeto u hayaa ujeeda saasoo kaleeto aad ama ula jeed ama imtixaan ula jeed sida imaan doonta marba haddaad sanad iyo xadiid aan islahayn isa saarto ayadana wuxuu soo dhexgelayaa qismulmaqluubku soo gudgelaya inkastoo xaafid uu faahfaahin doono oo uu kala saari doono maarata aw biziyaadati raawin yacni taas waa dii aan kusoo midaalinay xamaad annasiibi ninkii la odhan jiray xadiidkii nebigu sal ly slam u dhihi jiray gaalada ha ku bilaabina salaamta ma ujeeda waa kii xadiidku aslaan waxaa lagu yaqaanaa can suhayl ibn abi saalixin can abiihi can abi hurayra xamaad annasiibi waa nin macnaha kadaab ah wey wuxuu sameeyey markaa si uu sanad kaleeto oon lagu aqoonin xadiidka uu ugu keeno ayaa intuu gara mariyey buu wuxuu ka dhigay can ilacmash can abi saalix can abi hurayra suhayl meeshiisii baa wuxuu geliyey acmash buu geliyey xadiidkii marka jid kaleetu meel kaleetu afka u saaray ujeeda waa wadaac waana midda lagu tilmaamo sariqat lxadiid baa la yidhahda sariqat lxadiid xadiidkii oo nin lagu yaqaano inaad nin kale u samayso sanad kale u samayso ayaa culimmadu waxay yidhahdaan sariqat lxadiid yacni xadiidkii buu xaday wey xadiidka ma lahayn sanadkaana muusan lahayn ninkaana laguma yaqaano wuu xaday intuu xaday buu nin kaleeto macnaha waxa weeye madaxa u saaray wey macneed aw biziyaadati raawin falmaziidu fii mutasili اlasaniid taasna waxa weye mukhaalafadii hadday noqoto bitaqdiimin aw taakhiir maqluub baa la yidhaahdaa aw amase in kaanat hadday tahay mukhaalafadii biziyaadati raawin raawin la kordhiyey ninkii mukhaalifka ahaa ee khilaafay dadka ayaa raawi sanadkii ku daray falmaziidu baa la yidhaahdaa fii mutasili اlasaniid asaaniiddii xidhiidhay kii lagu kordhiyey baa la dhahaa magacaasuu leey almaziidu fii mutasili اlasaniid waxaa la yidhahdaa sanad yuu xadiidku ku soo arooraya sanadka ruwaadda ku jirta nin kasta ninka ku xiga uu ka maqlay nin kalaa imaanaya markaasuu xadiidkii warinaya isla sanadkiibuu ku warinaya laba nin oo sanadkii hore isku xigtay oo xadiidka kala warisay ayuu nin kale dhexdooda gelinaya ma ujeeda masalan nin baa xadiid warinaya markaasu wuxuu ka wariyey maalik can maalikin can naafic can ibni cumar sanadkaasaa xadiidka ragga intiisa badan ku wariyeen ama fiqaadku sanadkaasay ku wariyeen nin kalaa yimid markaasaa wuxuu ku wariyey can maalikin can yaxya ibni saciidin can naaficin can ibni cumar ma ujeeda maalik iyo naafic markii hore waa isku xigeen sooma haddana nin baa la kala dhex geliyey ma ujeeda bishardi waxaa shardi ah markii lagu magacaabayo markii sidaasoo kale ay dhacdo ninkaa meesha lagu daray waxaa lagu magacaabayaa almaziid fii mutasili اlasaniid baa la yidhahdaa noocaas oo kaleeto sanadku asal ahaantiisa waa xidhiidhaa oo ma kala goona ninkan meesha lagu soo darayna waa un layskaga daray sidaas way macnaha wa ilaa sanadku asalkiisii buu xidhiidhay laba shardi buu marka leeyahay markii maziid fii mutasili asaniid lagu magacaabay shardiga koobaad waxa weeye ragga qaybta meesha ka goysay ninkan meesha lagu dari doono qaybta ka goysay ee sanadka ku keentay matalan maalik can naafic can ibni cumar waa inay xoog badan yihiin oy qolada kale ka xoog badan yihiin ama ka fara badan yihiin ama ka tiqaysan yihiin ko shardiga labaadna waxa weeye sanadkan ninku ka maqan yahay labada nin ee dhexdooda qolada kale ay gelisay labadaa nin waa inay lafdi simaac ay ku kala wariyaan oo masalan uu yidhaahdo maalik uu yidhaahdo samictu yaxya ibnu saciid ama xadaanii yaxya ibnu saciid ama akhbaranii yaxya ibnu saciid saasoo kale markay dhacdo oo qoladii sidaa tidhina ay xoog badan tahay nin kale hadduu yimaado oo xadiidkii sanad kale ku keeno oo yidhaahdo yaxyaa dhexda soo geliyo markaa waxaa lagu magacaabaa almaziid fii mutasili اlasaniid baa la dhahaa mukhaalafo wey mukhaalafaduna sababkay ku timid waxa wey waa raawin la kordhiyey oo sanad asalkiisiiba xidhiidhay oon kala go-nayn ayaa macnaha nin lagu soo daray sanadka haddii nin kani ka maqan yaha waa iska xidhiidhaa sooma ardayga sheekhiisii oo kala maqla wey uma baahna marka meesha cidi kama maqna ilaa ruux la soo geliyo looma baahna in ruux kale la soo geliyo sanadkii oo iska xidhiidho oo mutasil ah ayuu nin kusoo dhex daray marka almasiid fii mutasil asaniid wey marka saas wey labadaas shardigu marka leeya xaafid ibn xajar siduu sheegaya marka amaa hadduu yidhaahdo masalan maalik uu yidhaahdo yacni can hadduu yidhaahdo qolada hore haddaysan xadatanii iyo samictu iyo aysan ku waranin oy can iyo qaalo ku wariyaan markaa waxaa la rajaxayaa in ninkan meesha lagu daray uu meesha ku jiro sanadkii horena waxaa lagu qadarayaa inuu yahay munqaic soo ma inuu munqaiciyaa lagu qadaraya sanadka meesha ka saaray yaxya haddii qoladaasi ay can yidhaahdaan ama qaalo yidhaahdaan oysan caddaynin oo samictu iyo xadatan iyo akhbarina haddaysan dhihin waxaa marka la rajaxayaa in ninkani meesha uu ka go-an yahay qolada ninka sheegtayna inay rajaxan tahay kuwana sanadkooda inuu ninkaasi ka maqan yahay saasaa markaa la rajaxaya muttasil asaniid marka lagu magacaabaya almasiid fi muttasil asaniid labadaa shardi waa lagaa maarmaan aw amase mukhaalafadii waxay ku dhacday yacni waqacat almukhaalafa mukhaalafadii waxay dhacday biziyaadati raawin ama kaanat almukhaalafatu mukhaalafadii waxay ahaatay biziyaadati raawin raawi la kordhiyo oo sanadkii oo xidhiidhay oo nin u baahnayn in lagu kordhiyo ayuu ku dhex daray falmasiidu baa la dhahdaa kii lagu kordhiyey bimuttasil asaniid asaaniiddii xidhiidhay een kala go-nayn kii lagu kordhiyey baa la dhahda baab mustaqila lagaga hadlaa musalax alxadiid aw biibdaalihi walaa murajixa falmudarib aw amase waqacat almukhaalafa ama kaanat almukhaalafa mukhaalafadii waxay ahaatay biibdaalihi raawigii baa la bedelay oo mid kale lagu bedelay walaa murajixa labadooda wax kala xoojiyana meeshii ma yaallo falmudarib baa la yidhahdaa kaasna ma ujeeda mukhaalafada macnaha suwarkeedii buu weli wadaa mukhaalafadii waxay kale ku dhici kartaa nin magicii buu nin kale ku bedelay booskiisii ma ujeeda matalan sufyaan ibnu cuyayna ayaa booskiisii wuxuu geliyey sufyaan thawri ma ujeeda sufyaan thawri mar wuxuu ka warinayaa can sufyaan thawri mar kalena wuxuu ka warinayaa can ibni cuyayna ayib labadaa nin buu isku bedelay wax kala xoojiya oo dhinacan rajaxa ama dhankan rajaxana lama hayo labada sanabda waa isku xoog qaraa-in kale iyo adilo kale lagu kala xoojiyana lama hayo xadiidkaasoo kale waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay inuu mudarib yahay mudarib inuu yahay idiraabka noocaasoo kale a marka ee labada raawiye magacyahooda laysku bedelay wuxuu dhib keenayaa haddii labada nin midkood daciif yahay ujeeda haddii labada nin midkood uu daciif yahay hadday labadoodaba tiqa yihiin sida macsalan sufyaan ibnu cuyeyn iyo sufyaan thawri oo kaleeto oo uu marna kan ka wariyo marna kaku isku bedbedelo xadiidka mudarib buu sanadku noqonaya laakiin waa idiraab haddana saxiix walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh